Machadka Farsamada Gacanta JTI ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa lagu bartaa dhammaan xirfadaha farsamada gacanta waxaana horey machadka ugu qalinjebiyey arday badan kuwaasoo haatan noloshooda ku maareeya xirfadihii shaqo ee halkan ka barteen waxaana machadka sidoo kale wakhtigan wax ka barta arday badan oo ka kooban wiilal iyo gabdho kuwaasoo barta noocyada kala duwan ee farsamada gacanta ee machadka lagu barto Ismaaciil Cali Maxamuud maamulaha machadka JTI ayaa idaacadda Waamo uga warbixiyey xirfadaha lagu barto machadka iyo guud ahaan xaaladda waxbarasho ee machadka JTI magacayga waa ismaaciil cali maxamuud waxaan ahay maamulaha xaruntan jubbaland technical institute ama macadka farsamada gacanta ee jubbaland macadku waa macad ay dowladdu leedahay oo maamul ahaan hoostaga wasaaradda waxbarashada ee jubbaland macadkani waxyaabaha uu ka shaqeeya waxaa ka mid ah ugu muhiimsan waa waxbarashada farsamada gacanta macadku muddo badan buu shaqaynayay waxa uuna soo saaray arday fara badan oo baratay xirfadda farsamada gacanta taasi oo ay maanta ay magaalada kaga shaqaystaan meelo badan oo kalena ay kaga shaqaystaan macadku wuxuu bixiyaa xirfado kala duwan laba program ayuu bixiyaa mid waa short term courses midna waa long term courses kuwan short term courseska ah waa xirfado waqtiyo gaagaaban la baranayo sida lix bilood saddex bilood iyo wixii la midka ah kuyaga noocaas oo kale ah aad bay u fara badan yihiin waana programyo waxa weeyaan iyaga waqtiga kolba waqti kusoo beegmaan waana diblomo lix bilood ah oo yar waqti yar qaadanaysa waxaa ka mid ah korontada solarka bahalka loo yaqaano haweenka waxyaabaha la baro oo dhartulista iyo wixii la midka ah harqaanka waxaa ka mid ah plumbingka waxaa ka mid ah computerka ama computer skillska xirfado noocaas oo fara badan ayaa jira carpentry ka mid ah xirfadahaas noocaas ayuu bixiyaa macadku qaybtiisa short courseska ama long short short programmeskiisa kuwaas ka mid ah sidoo kale macadku wuxuu bixiyaa programyo kaleeto oo long term ah oo hadda xarunteena hadda aan joogno ay bixiso kuwan long termka ah waa kuwa ilaa iyo afar sano qaata waxaana lagu qaadanayaa shahaado higher diploma ah ama diploma sare markaa markaad dareemayso afar sano lagu leeyahay waxa weeyaan waa waa waa waqti badan baa ardaygu meesha ku qaadanaya isagoo baranaya xirfaddii sidoo kalena theorygiina qaadanaya marka ardaygu wuxuu qaadanayaa koorsooyin fara badan oo iskugu dhex jira kuwo theory ah iyo kuwo practical ah iskugu dhex jira ayuu qaadanayaa iyadoo xoogga la saarayo ardaygu inuu practicalka uu si fiican u barto ardayda hadda macadka joogta waxaan kula dardaarmayaa insha allah inay waxbarashadooda ay xoogga saaraan qofka duruufo badan way jiri karaan oo waxa weeyaan magaalada ka haysan kara laakiin waxaan ku hornayn mar walbaba waxa weeyaan waa waxbarashadaada markastoo waxbarashada aad u samarto berika maalin markaad dhammaysato waxbarashadaas aad ka gudubto challengeski kusoo wajahay oo dhan aad ka gudubto waxaad dareemaysaa inaad ku saxsanayd go-aan saxan aad qaadatay waanaad u aayi doontaa gacmahana waad dhunkan doontaa marka waxaynu u baahannahay inaynu ku samirno waxbarashada ma jiro adduunka wax degdeg lagu gaadhayo